maanta runtii waa maalin farxad weyn leh farxad u leh dadka waxootiyaha ku noolaa muddo badan oo runtii afka kenyaan ahaa duruufooyin kala duwan laaligood qaxootiyaha u galay muddo badan maantana runtii ay noo suurta gashay dhowr sana oo dowladda kenya aan cadaadis ku haynay oon ka codsanaynay dadkaas iyaga ah inay kenyannimada ay yihiin ay yana sheeganayaan in loo soo celiyo maadaama ayna dhab ahayn inay qaxooti ahayn oo duruufooyin kala duwan ay xarooyinka u galeen maanta marka waxaa noo suurta gashay inay dowladda kenya bilowda barnaamij ah in sharciga wadankan oo loo yaqaana identity card loo yaqaana kibande loo yaqaana saaxiiba la yidhaaha ay saddex iyo toban kun iyo shan boqol oo dad farahooda ku jiray database-ka qaxootiyaha kenya laakiin run ahaantii ahaa dad kenyaan ah oo dhibaato badan ay kala kulmeen arrintaas maanta in loo bilaabo in sharcigooda loo soo celiyo waa runtii waa farxad maxaa yeelay waxay tusinaysaa dadka iyaga inay wadani wadankooda ay maaragtay xuquuqda wadanka ku lahaayeen ee markaa dada ka dambaysa ay u banaanta inay helaan horaana muddo badan ay ka xayireen marka hawshaan waa howl runtii aan taariikhi ah farxad weyn leh maxaa inaan u celiya anoo raba anoo ergeyga ah inaan u celiyo dowladda kenya iyo madaxda soomaaliyeed oo deegaanada ay dadkan ka yimaadaan laga soo doortay muddo badan aan ka wada shaqaynayni inay dadkani ay la socdaan wadaninimo xaqooda wadanimada
waa gar marka aqoonsigan la siinayo dadka muddo intee leeg buu soconaya mise waa wax ku eg maanta iyo toddobaadkan
horta sad marka hore waxay dowladda kenya dadka iyadaa marka hore isdiiwaan gelinaya waxay isku diiwaan gelinayeen inay yihiin dad kenyaan ah oo sharcigoodu ka maqan yahay maadaama ay qaxootiyaha farahadi galeen sideed iyo toban kun ayaa isdiiwaan gelisay saddex iyo toban kun iyo shan boqol ayaa maanta suurtagashay in la helo ilaa afar kun iyo shan boqolna weli waxaa ku socota baaritaan in baaritaan dabx la geliyo si marka iyadana sharciga ay ku helaan marka maanta waxaa bilowday bixintii shuruurdaas oo saddex iyo toban kun ah in maanta un la dhamayn karo iyo inay madulaan wiiladan ay qaadanayso waa waktii ku xiranta dowladda kenya siday fursadda ugu haysa laakiin waxaa farxad leh in dadkii iyaga isdiiwaangeliyey inay yihiin dad kenyaan ah oo si khalada u galay databaska qaxootiyaha oo sidee iyo toban kun ahaa in saddex kun saddex iyo toban kun iyo shan boqol hadda ku guuleysteen inay helaan sharcigooda waana u hambalyeynaynaa waana u mahadcelinaynaa dowladda kenya dadkani sidee bay marka hore ku galeen liiska qaxootinimada
walahi sibaayalo badan ay ku galeen laakiin waxaad garan kartaa xaalada qaxootida waxay ku dhex taallaa degaan soomaaliyeed oo waqooyi bariga kenya degaankaasi waxaa runtii uu yahay degaan maaragtay dhibaato badan muddo badan ba dadka ku nool deegaanadaas ay ay la taala dhacayeen abaaraha iyo dhibaatada ay keenayso marka durufooyin caynkaa oo kale ah ayaa maadaama ay u fududaatay inay qaxootiyaha ka heli karaan mase raashiin mase caafimaad mase dad xoolaha intay kasoo dhamaadeen xorooyinka soo galay waana soomaali marka waxaa adag in la kala bixiyo qofka dul u soomaali yahay inuu soomaaliya ka yimaaday iyo inuu kenya ku dhashay kelita waxaa u kala duwan tahay qof inuu sheegta marka iyadu waxay sheegteen dadka inta badan mase gudigoodaba inay dad duruufooyin soomaaliya ka keentay ay yihiin oo qaxootiyaha sidaas markaa xarooyinkaasi ee qaxootiyaha helayeen iyagoo raba inay waxay ka faa'idaystaan sika lagu kala garan karana ma jirto maxaa yeele waa soomaali luuqadda waa mid maaragtay si dadka aragtidoodana waa mid oo sidii qofkooda u arkayso oo suuradda uu leeyahay waa qof soomaali ah marka midda keli oo hadee oo oo oo yani culeys keeni karto waxay dadka haddii iyaga ay yidhahdaan waxaan nahay dad qaxooti ah looma dhiibi karin wixii qaxootiyaha xarooyinka qaxootiyaha laga bixiyo oo masana iskuulaad ah mase caafimaad ah mase raashin ah marka waxay noqonaysaa inay inay isku diiwaan geliyaan iyagoo qaxooti ah marka duruufooyinkaas oo ad adag dadkaa soo mareen ayaa keentay inay runtii ay marka isdiiwaan geliyaan laakiin dadkay keenaysa waxaa waaye dadkii ku noolaa meesha markay ku barbaaraan oy weynaadaan qaarkood iskuullada qaxootiyaha ka baxaan dee waddankii markaa kama shaqaysan karaan mana dhex socon karaan aqoonsina uma haystaan inay kenyaan yihiin iyagoona runtii dhalashadooda iyo jiritaankooda la ogyahay inay yihiin dad wadankan kenya u dhashay laakiin maadaama farahooda qaxootiyaha ay galeen qaxootiyaha marka sharo ay heli karaan ma jirin marka muddo badan markii arrintaas lagu soo noqnoqotay waxaan u galnay ololo anigana runtii waxaan ku faraxsanahay cambainkan inaan si xooli lahan u gelinay afartii sano oo oo lasoo dhaafay markii dowladda kenya ay tiri waxaan xiraynaa xarooyinka qaxootiyaha waxay noqotay marka inaan ogaana dadka dafta ah oo qaxootiyaha waake oo xarooyinka qaxootiyaha kenya ku nool kuwada daaf khasuusan afar categori ayaa noo soo baxday dad qaxooti ah oo soomaaliya ka imaaday dad kenyaan ah oo isdiiwaangeliyey dad soomaali ahen ethoobiyan sudanis ugandis oo iyadan xarooyinka danaad ku nool dad isguursaday oo markaa sidaas markay wadanka soddon sana xarooyinka ay furnaayeen isguursada iyadana category gooni kala noqday marka dowladda kenya markaan la hadlayno oo lagu cadaadinayso inaan xarooyinka aan xirno annagana waxaan hordhigaynay dhibaatooyinka noqon yaal in xarada la xiro si fudud looma xiri karo maxaa yeele dad kenyaan ayaa ku jira bal dadkiina horta la dhaxa ayaan la xiray marka hadda fursad fiican ayay u noqotay dadka iyaga ah oo ku dhibaataysnaa sidaa ku galay marka ilmahooda baaruqeynna dhibaato ku noqotay inay xuquuqdii ay ku lahaayeen waddanka kenya iyagoo kenyaan ay helaan waaya waxaad ka hadashay xiritaanka xeryaha sanadkii hore heshiis baa la gaaray in dadka xeryaha si un loogu taliyo qaar iskoodu laabtaan qaar wadanka dadka jooga ay ka mid noqdaan tallaabadani maxay uga dhigan tahay qorshahaas sidoo kale qorshihii xiritaanka xeryaha halkeebu ku dambeeyey horta tallaabadan waxay uga dhigan tahay dadka hadda kenyaanka ah markii aan ka saarna recordka masana informationka ay qaxootiyaha hay-adda ay hayso oo marka populationka aan ognahay oo hadda populationka waxa weeyaan laba boqol iyo soddon iyo saddex kun shan boqol iyo konton lixdan iyo ko shaksiyaad ayaa xarada qaxootiga dadaab ku nool oo oo inta badan ay soomaaliya yihiin sagaal iyo toban kunna nabar jirta garaysnaba marka waxaad garan kartaa ilaa laba boqol iyo afartan iyo shan kun in ziyaada ah oo dad ah ayaa ku nool xarooyinkaas tan marka waxay ka dhigan tahay oo aada nagu caawinaysaa nambarka saxda ahaa oo dadka qaxootiga ah oo kenyaan aan ahayn laakiin soomaaliya kasoo baxay durufooyinka soomaaliya ka jira la'alligeed wadanka kenya ku imaaday ay horta noo saxaysaa waa kow midda labaad markii dowladda kenya ay ku dhawaaqdo laba jeer ahaan in qaxootiyaha loo xiro algaadaa oo annaga runtii aan ka geysanay dadaal badan inay arrintaas la suurtageli karin oo xal waara in loo helo mooyaane laska xiri karin qaxootiyaha middan hadda maanta waxay noo tahay horta dad fara badan oo xal ayaa xal u helnay maadaama ay kenyaan yihiin tulooyinkoodi kenyaanka iyo meelahay ka imaadeen iyo faamilayaashooda ay ku noqonayaan inta kalena hadda wadahadal weli noo socdo oo oo runtii aan dowladda kenya aanan weli aanan weli go-aamo rasmi aan kala gaarin laakiin aan ku faraxsannahay hadda in waddankan kenya sharci cusub madaxweynaha dabayaaqada sanadkan aan soo dhaafnay sharci cusub wadanka madaxweynaha uu saxiixay ee ku saabsan qaxootiyaha marka taasaa na caawin doonta mustaqbalka sida noo muuqato xeryihii ma la xiri doonaa
xeryaha ima muuqato in la xiraayo xeryahaas keli waxaa lagu xiri karaa markii dadka meesha ku nool hal waara categorisko idin aan u helno ma muuqata muktawakti dhow in halkaa waara la heli kara halka ugu muhiimsanna waxa weeyaan in soomaaliya durufoonkeeda iska bedelaan dadka wadankooda ku noqdaan ilaa iyo dad intaa laga gaarayana mujtamac walbao ku nool xarooyinka qof si xoog leh oo duuduug lagu celin doonana ma jirto maxaa yaele qaanyuunka adduunka u yaalla iyo kan kenya u yaalla ayaa arrintaas ay ka hor imaanaysaa marka waa waa in markaa la helo iyadoo sharci cusub la tiigsanayo wax ay qaxootiyahana ku badbaadi karaan noloshoodana ku hagaagi karta dowladda kenyana waajibaadka ka saarnaa waajibaadkii beesha caalamka waajibaadkii dowladnimada ka saarnaa badbaadinta iyo tixgelinta iyo nabadgelyada ay siinayaan qaxootiyaha kenya imaada intaas in lisraacin karo waxayna ila tahay sharciga hadda madaxweynaha uu saxiixay inay tahay taarikh cusub ay u furaysaa qaxootiyaha ku nool wadanka maxaa yele sharciga asaga wuxuu u ogolaanaya qaxootiyaha inay ay ku milmaan mujtamaca ay la nool yihiin la takoorin iyagooba qaxooti ah iskuuladooda iyo isbitaaladooda iyo suuqadooda ay ka faa'idaystaan ay qeeli karaan fursad ay ku socdaan oo wadanka gudihiisa ay ku socdaan si ay bistur qofka uu rabo inuu samaysto mase inay tacliinta qofka shaksiyaadka qaxootiyaha ka baxaya tacliintooda wadanka kenya intiisa kale ayla aadaan marka shuruucdan hadda la meriyey oo baarlamaanka u madaxweynaha u sexay waxay soo arsaa dooda ah xarooyinka kenya waa la xirayaa marka taasaa anagu yaan u dabaaldegnay dowladda kenyana runtii aan ugu hambalyaynay dowxudiyaha ku nool kenyan amse soomaali ha ahaadaan oo soomaali ayna ahanin aan runtii u sheegaynaa in wadankan kenya uu ku tala arrin aad u fiican oo runtii badbaadinaysa mustaqbalkooda marka qofkii raba inuu ku noqdo wadankiisa xur ayuu u yahay asagoo maaragtay la qasbaynin laakiin qofkii raba inuu wadanka kenya noloshiisa uu maleeyo inay oga fiican tahay duruufooyinka soomaaliya jira inuu halkan ku noolaadana sharcigan ayuu ogolaanaya inuu halkan iskaga noolaado oo holo badan ku qabsado